bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantafaa ilaa ka dhowaada barnaamijka siyaasadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhegaystiyaal qodobadaysan ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka waliba kumadaha
oo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed xamar maylaray u diyaariyey badankiisa gaanasa helo karoon baabur hadhaa ugu furwal sheegay weliba usahay xukuumadda xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya uusoo ku hadlaaya xildhibaanada ujeedka iyo hamar yoon seedeen baabuurtaas cirka ugama soo bixin jidka hogaaladana hawada ugama imaana jidooyinka soo galeen nimankii dad boysiga joogay cadadda ay ka soo galeen iyo waddada ay ku socdeen waa mid yacni arkanoo daraaftigdarkeeda la arki karo kow hortaba in maantaas horta baaristooda laga bilaabo waxaan aaminsanahay qoladaasana xasameeye qolo sidaa ku jirta ama yacni boysimada joogta masirkooda inay ilinkiishiibada hayeenba gaashaan lastare khaliif idriis cusmaan iyo usiina xusi in qaraxyada muqdishiyo iyo haanayo ku dembeeyeen ciidamadiyonay madaxdanka saraysa ee dalka anigu anigu dumaasi ahaan geeska afrika kacdoono badan baa ka dhacay dagaalka dawooba ka dhacay dagaalkii waxaa ka dhacay argixisada waa ka meel fudud maaha waa meel fudud maaha meel aad fudud maaha geeska
maxamed maxamuud cilmiga kaasa ayuu siina falanqeeyo arrimooyinka siyaasadda iyona diblomaasiyadda waddamada gobolka kaasuusu ku hadlayo shirka iyo weeladan waddamada soomaaliya eritereya iyona etoobiya ayaga keliya ma ahane dalku waa dalka iyagii waalalada waxa nala gudubo waxa weeye in aan si aad ah uga fiirsano ciidan aad u quwad badan oo ciidanka badda ah oo quwad markaa aan leeyahay xagga hubkiisa iyo farihiisa iyo tababarkiisa weeye waxaan rijeergaraynayaa oo etoobiya ay leedahay in uusan noo dhaafin degaamadeeda badda iyo xeebaha iyo dekedaha ah si kasta oo haatan loo sameeyo nidaam cabdicasiis yuusuf oo welwel badan uusan ku abuuray ciidamada badda iyo samaysada hayta soomaaliya xilisaas oo kale etoobiya iyona somalilan yeedan ee tatayowadda qorshe ka eedan iyo samaysatay ciidamo badeed
xarunta caafimaadka oo lagu daaweyn jiray dadka lagu daweeyo dadka qaba cudurka qaaxada iyo iyo sidoo kale la nool ka qaadsaawada loo yaqaan a r c-da ayaa maamulka degmada wuxuu xiray maalinka khamiistii albaabka wuxuu sidoo kale ka tarabiil jiriyey uu darbiga uu ka dudumiyey maxaa la yidhahdaaye xaruntii maamulka gobolka banaadir iyonay kan degmada shibis iyo gebyahaan burburiyeen xaruntii h i v da ediska ee degmadaasay jiri sababtiya sinhayn ilaa iyone hasanayo ee welina aan ka wargelin qodobadaas iyone qodobo kaleeyo ka dheega doontaan barnaamijka siyaasadda hantaynu ka guda jarno dhegaystayaal ha ka dhowaada mar kaleta haatay dhegaystayaal mar kale kulanto fayle ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya ee barnaamijka waliba hoseeye xildhibaan bashiir waliba is xukuumadaya ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya walasoo waraysiisi a idaacadda warsa magaalada baydhabo weliba on walbadan ku weydiinaya xaaladda xildhibaanada koonfur galbeed iyo anbaha magaalada muqdisho ujeedada iyo meenasiti on seedeen qaar kumada shacabka koonfur galbeed iyo alantaasiti waliba yeedahay tito iyo welwel badan iyo ka abuurti waa kuwa xildhibaanka oo waraysa lawaalami
xulo oo maylaraaysiinba wada ogtiimaybu ahaa doorashooyinka koonfur galbeed gaabsamale waa ka socdaan musharakiinta badanba maylaraay wada diyaar garooween guddiga doorashooyinka xubno kuma dheh yaa maylaraay aisha zili xubnooyahay diblahan buulahay fasilaha madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad dadaallo fara badan ha wadaan wada tashiyi wadaan marka maalmo hadduu eedegnimay baa kaga jaweynaha in diblahan dhamaystira doona baarlamaankana la marsiyi doona marka hafraaci iyo shuruuda doorashooyinkiina hasaaro doonaa marka doorasho hasaarada oo maraa u fudeeya shille in yadiidae bulshada soomaaliyeed gaar ahaan iyo reer beedhabo iyo reer koonfur galbeedba yaan sheegaan
se cadaalad iyona intab iyo bulshada siinka aamini korag ilaan xildhibaanadii badanka kiikin xamaryan bahen mahadana gadaalahan nagadeen xaalada qasanta dhaniyan janjeera ay tahala siinkeeda yahay bulshada se siinka aamini korag
horta ma mid waa waxaan mar mid waa caasimada soomaaliyeedu dowladii federaalka soomaaliyeed oo dhan qarantiisiyeew addeeka may lahaayiisu kulukureeban ma jarto dan kastaba unba ha koro seeba koro waana kunagaba koro tan kala mid waa hadda wal leelusha oo la diyahay una hadda koro unama maharagna walyaro guno ahoo may lahaay oo muqnayti oo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed xamar may lahaayiisu kula diyaariyey wannan kiibi kaanatan hela koro unba ha koro haggaa uga koro wal sheegay marka mid bulshada soomaaliyed mid baan sheegan hamiilasanya santuuqa la dhike nankasba khudbadiisa jiiside nankii dalkii dadkaan socdo insha allah yaa rabaalka doorade marka bulshada taasaan sheegan gurnada xiligan lasasiyaw meeshaan ilaan horeytii maysinsiine eh
haddii arrinta kale guudaa ku dhihi arada mid barwey madaxweynaha koonfurta soomaaliya madaxweynihii hore sheekh xasan sheekh aadan aroobi madaxweynihii maybua milmirola ku bilaaway milfayne wal adeegsi haddana se o maylaraay sharafkii karaamaloaya maylaraaya meerayaan xeerkan wal adeegsi malakarta maw xilkaan haayna maylaraay geedka maylaraay waa soo kursigii waa soo doorasho xalaale ku dhiidaya arin meela kutaday marka xildhibaanadii gunalaan nagadeen gunalaan hob nagadeen iyo wadanka mas-uuliyadii bay bahaya dowladda federaalka waay dowladda federaalkana maybu ahaa gobolada iyo degmooyinka iyo maamul goboleeda oo dhan iyada iyada wakiil ku leh marka taas cidisheeba markaas yaa mayna raadiso yaa gunadaas yar oo afar bilood oo kale ku muqanaysay yaa xildhibaanada liinsiyay marka dee ninkii jonathan helena bay haqaaday kii mbaneen hataa may bakrajulina maylrain isbedisheedii misheere doono la sii doono marka habsami socodka doorashooyinka eedeedaan feelayin marka waana may guulataa uga koraan ku baasay insha allah
mudane xildhibaan markii laakgudba gurniyada asejinta aseji oo guudba doorashooyinkii gadaalyahan dhiyaasiyal koromiros taaska xildhibaan ahaani lawadaga kortay inay gadaalan dhiyaasi hune in xiligisha dhiyaasa
horta may bo wali oo ilaahay arrakufayakunalamelraasiyo kudhamaado koraa kolley mayba mayba dhigi kortay dee shaqooyin fara badan ka jaraan saadii baa laga haysho xilligii amniga lagu shaqeeyahay xilligii doorashooyinka lagu shaqeeyahay xilligii do duqi horaan sooga jiray kutabay ku sameeyey shaqooyinshii abdijib suudan bilaawaday oo baaraagudiyaha baarlamaanka ahay howlo badan ka dareeraa marka maalahay labinkii doonka darta hata wasuuumasaasnagarga umale laakiin way bakin sheegay in sharka ahaana wadatashyada la dareeraan baarlamaanka marku gohanto in yeelatanya meel araayish ofdaalkii dadka anfaco insha allah yoona in yoo sheenaa oo xiriirka dowladda iyo meel araa iyo iyo maamul goboleedka lagu wanaagsanaado wadan kastadaa gudamay bua labaatii dor sameeya burbursanaay mayb waa jidid sheega jirin adow sheega meel araaya afrika jiha ku gari marka dowladda federaalka dowladda soomaliyeed in yoona wada shaqeeyaan gacmaana isqabsadaan meel araaya adowgana la dagaalamaan marka insha allahu bulshadana mayb aha qeybasha shildoon baahidiyana in la tiro kii caafimaad caafimaadkii toos dindeersi kii oo amni falo amnishii toos dindeersi kii jitu kirina gargaarka deersua gargaarshi in la deersi yaniin baahanya tangeedana mayb waa iska afgoroday insha allah waana nagadaasa rabitaanka bulshadana mayb waa haydiga linkaxgeliye waana mayba dhii doonta insha allah wal oo koonfur galbeed kadayda la rabo maamul goboleedyada baan dowladda federaalka doorasho naftiyaa kafoolata waliyeeda kadayatid oo dimuqraadiyad eh yaa insha allahu yaa rajeeyaana ka taksiyaa badan in wadankan ku dhiiro xildhibaano wali jaraan ee codadshaba markii qaar kumada munaasabadooyinka iyo ku qeyb galayaan meelaasi iyo ku dhiibbadayaan fikrad ahaan taas may ku aaminsanta adoo xildhibaan aad weli
wallahi kulley hade arday bishaarataa in sheega haysa laakiin magmiid xasanadin kuwareeyo santuuqii antiyaale codkii waa koodishinkijidigaan hortaana ma aragna haddii xaflad ulkinka weere na walaale sideeda may boqobdakin weero nin ada cajiibka ama in ubardaan ubardaana usuusalayo haddii may boona walaale kumareed wala seede mela raayso haddii aan doogmay bo tartamo fale nan muwaadinga oo ahaa nan koonfur galbeeda oo ahaa mayba walkuba wade yaadniya walkuba wade cadaaladii walkuba wade mela raay waxaa ihaan gobode qaymudana ha dhawaaw insha allahu may bu aha xilka ilaahay biye unana dhimaysadaana ku dadaalaan dad badan oo saas ahaan aragi mahayna hadda mela raay bilaxlun kilin kuweero codkii waako adi bakishe hoji afagalo beriyana jiridoy warkadana hayso ila rawa ma aragna mela raay waana waldhigi korona mee marka ayadeena saasaf walaha
baqaarka daarusalaam deheb iluulandidayow daartisma iifadaa dareere tukaan ama dabakaaya nankii bagaas doorsheeyan fadowna dareer kale ma galaayo baqaarka daarusalaam iyo darha ku hiridee baqaarka daarusalaam bagaashgay maraayo bulshooda ogaatay adiina kooy baroy baqaarka daarusalaam boqolaalkii baqaaro aad hore baranaytay ma ee bogshay meelbinaaw male baqaarka daarusalaam badeecadiisa asba boggallan berkoo raashin eh berkoo bagaash eh berka kale shoobing eh kullisha bariimatiibe eh beesadii oo raqiis eh bartalanka seedow baqaarka daarusalaam jumli itafaarig leh baqaarka lanqarooraw boqorka baqaare beledku baqaarka daarusalaam bagaash bugun haynee barimatiibee berkoo baakido ka jaraan berkoona banaanka lahakiin dhakasa adag bidhaantiyo in isku fiirada ba ilaaya bagaash jeewaan boge baqaarka daarusalaam berka kala raashin baasto bariis bur-i saliidlaydhe boqolaal tiib aana koosi isin shuhan kooba maana qiimo jaban jawi degan jibni iyo tafaariiq cajiib
magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dhowaan weliba iseeyo ka kudhi qaraxyo isii higa gaashanle sare hore khaliif idris cusmaan iyo xusi in etatayo qaraxyadaasi tiyoyin haanayo ku dhiyaayan magaalada muqdisho iyo ku dambeeyan saraakiil iyo dhaysaso kale ciidamada jagbointidio fadhiya taliyaha ormositisu ku hadlo
marka hore waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun intay dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacadna allah u boobadayo waa arrin murugo iyo naxdin leh mar kasto in la xasuuqo shacabka shacabkaasna wuxuu ku hoos dhimanayaa uu ku hoos baaba'ayaa kuwa dawladda taaganaya xamar dhexdooda magacyada badan oo faraha badan ee la kala baxay ayuu shacabkaa soomaaliyeed inuu ku hoos dhinto ugu hoos baabi'iyo ayaa horta sabab u ah ma dhihi karo waa dawlad mana dhihi karo waa ciidan mana dhihi karo waa maamul waa ummad loo soo diray shacabka hoostooda in lagu baabi'iyo kaas maanta hadda shacabkii iyo k i d waan aqaanaa waa meel codad karoon ah waa meel aan waxba ka duwanin qaraxii shoobe oo afar iyo tobankii october last year marka ninka muuminka laba jeer good lagama wada qaniino waxaasan rabaa inaan og wax ka ogaado waa ka fogaya anigu meesha intaa aanan qaabka amniga iyo qaabka looga hortegi karo iyo qaabka maaragtay uu noqon doono yani social security-ga loo qabanayo intaanan ka hadli waxaan rabaa jack bolisahadii afarta cirib ka jiray xagga eriboorka iyo xagga maaragtay haardadii lamar afarta saacadii waa aqaanaa dhulkiisa xagga dhanka wadada weyn oo maynka oo faris magaalaha oo soo hormarto d i d-da intaasoo jack bolis saabuurtaan cirka ugama imaana qaabkay usoo gudbeen dadkii joogay iyo horta mas-uuliyiintoodii in la baaro ayaa qodobka koowaad baabuurtaas cirka ugama soo dhicin jidka hogaaladana hawada ugama imaana jidayay ka soo galeen nimankii jack boysiga joogay xagadka ay ka soo galeen iyo waddada ay ku socdeen waa mid yacni arsenal garaafig darteeda la arki karo kow horta bal in meeshaas horta baaristooda laga bilaabo waxaan aaminsanahay hoodaa qaraxa sameeya falasidaa ku jirta ama yacni aanjaadboolsimada joogta nasirkooda inay ilinkiishiibeayaysa waa garta waxaan rabaa in dib loo dib in loo fiiriyo waardiyahaas iyo shaqadaas raggii joogay askartii iyo maskiyiintoodii mas-uuliyiintoodii joogtay wixii meeshaas joogay oo ku dhintay iyo wixii ka maqnaay oo banaanka ka ahay horta ba- marka ugu koowaad iiska halkaas in laga bilaabo mashinkaasaynu koowaad tan labaad xagga amniga wadadaas lambar afar oo wadadii igwatoone oo aadaysa garax iyo kii banaadir aaday iyo kii eriboorka aaday iyo kii dawadaadka aadaysa hoos u degaysa sacabi iyo marka dambe ka mare hoordeegs wadooyinkaas oo dhan waxa waaye meel la xafidi waayo amnigeeda iyo security-geeda maaha haddii inay laga yaqyaqsado lagana xishoodo ayaan qabaa dawladana iyo dawladnimo inay sheegtaan kuwa meesha fadhiyaa gaadigalaabi laga yaqyaqsado dawladaanahay ama generaalaanahay ama yacni kumaanta bulisiya forta diarmaatikaanahay ama kumandanta sefika nationaala dalasoomalaanahay ama national security-ana yacni magacyadaas warqadaha ku qoran oon aqoon iyo loo lahayn difaac midnana oo shacabka lagu marin habaabinayo horta marka koowaad in laga yaqyaqsado laga xishoodo ayay aniga ugu farxan tahay kiiskaana dawladda naftigeeda kama dhacbaxsana
maxaa sidaa ku soo tari xarisideen arrintan sidaa maxaa ku tari rin dawladda ku jira u fuduudiyey dawladda kama haddii baxsanaa ay shabaab ay soo maaragtay arrintan organisaareeyeen ilaahay idinkiis amni guud oo difaaca oo looga taxadiro shacabka lagu ballan qaado ammaankiisa ayaanan meesha warinaya aqoon lagu xafido shacabka dabadaas ayaa ku turjumaya ugana baxaya war
waa tahay marka een, su-aasha u dambeysaan ku weydiinayaa sideebay kula tahay in dawladdu qaraxyadan ay kaga guulaysan karto
waa anugu aan laga jeedin konton labaatan calamoon aan yidhi barnaamijkaa toban jeer ka badan waa laga weydiiyey idaacadaha maxalliga way iga sahleen magaalada muqdisho waa in yar oo kooban banaankana loogama imaano hubka qaraxa iyo dadka samaynaa magaalada gudaheeday ku jirtaa ganacsiga magaalada iyo guryaha magaaladay ku jiraan baarlamaanka naftirkiisa meesha fadhiya ayaa ragga riyeelkiisii kallale oo arrimahaas u dirisaarayayay ku jiraan dawlado badan oo dana kala duwan leh dawlado badan oo dana kala duwan leh ayaa maaragtay ay ku dhex jiro oo rabo soomaalidu in saa lagu fiixatuugo marka arrintaas waxay ku fiican tahay inaad ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aad su-aashid ayaga ayaa ballan qaaday social security-ga
دهرت عدلت دوت هو الفلان دوكومنتي انصوف سوي انصوف سوي دوكومنتي انصوف سوي نوتايو حبسو
doobada waa ku wiin deeqsigaa laga doortaa dogognamo maynka wiin dantiis magaradka doctor isgoobi dadaalay daryeel cusub sameeyey waldantanka jartay naga durugsanaabu hanin diyaariyay geeka waa deeq alla noo keenay nootaayada hagsoor dadow ka faa'iidaysta nootaayo haga sooraso daartii aad iibsato dukumiinti sheekiin suubiyaaso lahaanshahaga kuu caddaynaysa dubeesatakiin reewaso docka yar iyo danaysi aan ahayn diiwaangalanoo doo'anka jarna dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhahaba galanka iskadawada duugeen inay dadka wax u qabato lahanduubay lahandiyaariyaa fursaddaa inoo keenay weeye dalaalninyaallugu danteena ayaa ku jirtee dadow kooya oo ku faa'iidaysada nootaayada xaqsoor dogognamo aydan daarnee shallaayuusan noo dambaynine dulmagaa lakuku badbaaday aan diiwaangashanno guryaheenna
geeska afrika xaaladda siyaasadeed ee wadamada soomaaliya eliteria iyona etoobiya waliba yadeete eto marba mar kale ku dambeyti oo weeladahayan kulamo dhooraade kulankanka dambey waliba usahaayay koyona weeladan sadegeesoodka hay madaxdaasi danjire maxamed maxamuud caalim waliba usaye ee kufalanqeeyow arrimooyinka diblomaasiyadda iyonay siyaasadda wadamada gobolka waliba walku weydinay ee kulanka soomaaliya iyona etoobiya kowaaladan dalkaasayti etoobiya
kulanka saddex geesoodka ah ee muddada soo socday ee hogaamiyaasha soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo iyo eritrea abuweerke iyo abiy axmed waxaad moodaa wixii ka dambeeyey bishii lixaad markuu bishii afraad kowdeedii ama awalkii bishii afraad uu abiy axmed prime ministerka etoobiya noqday in xaaladu ay xawaalo saa'id ku socoto dadkay dhegeystayaasha si ii fahmaan qaaradda africa waxay ka kooban tahay waqooyiga africa bariga africa galbeedka africa koonfurta africa marka bariga africa wuxuu sii kala baxaa gudaha bariga africa iyo geeska africa marka geeska africa baddan cas ee kasoo bilaabata boor sudan oo marta asmara ama casa marta ama jabuuti marta ama berbera marta ujeedada dowladda etoobiya ee abiy axmed uu ka leeyahay xiriirka eliteria iyo soomaaliya waxay aniga la muuqataa in la degdegayo waxaa loo degdegayaa maxay dhahay dadku si ii fahmaan eliteria waxaa ka jira dictator dheer xilli dheer ayuu aqawarka waddanka haystay isbeddel baa sugaya abiy axmed hadduu yimid waddankiisa kacdoon baa ka socda qoomiyadihii baa is haysta madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo hadda un buu yimid laba sano waddankii dastuur ma laha lacag ma laha constitutionadii lama sixin marka waxay qalalaasi qaliijkaa socda eeraan iyo sacuudigaa socda israa'iil iyo eeraan baa socota turkiga iyo waxyaalo qalalaasi badan baa jira marka in cunaqabateynta eliteria shirkan la leeyahay waa shirka iskaashiga iyo wadahadallada oo arbacada soo socota eliteria iyo cunaqabateynta laga qaadayo oo sukuulkaasu ka qaadi doono inay kaalmaynaya afar iyo tobanka bisha waxay u eg tahay arrintan haddii eritrea cunaqabtanta laga qaado oo jabuuti aanay ku ganacsanayn xaaladda kenya iyo hadda ay kala shakisan yihiin iyo etoobiya oo ay kenya shirkii koonfurta suudaan aanay kasoo qaybgelin uganda ay xoogaa yar diidayso qaabka etoobiya hadda u dhaqmayso ay ururkii iigad u burburinayso african union oo colaado badan dhex taalo marka anigu waxay ila muuqataa saddexdan hogaamiyenimo degdegayay saasay ila muuqataa waa tahay marka waxa loo degdegayo maxay yihiin bay kula tahay
waxaa loo degdegaya waxa weeye isbedel baa waddan kasta ka dhacay soomaaliya doorasha ka dhacday barnaamij siyaasadeed baa laga sugaya madaxweynaha sharafta leh etoobiya isbedel baa ka dhacay hogaan wakti dheer soo jiray oo qoomiyadda tigreega ah iyo kooxaha la shaqaysanaya ay soo wadeen waddankii dastuurkii in dib habeen lagu sameeyo dowlad cusub buu magacaabay abiy axmed dhaqaalaha etoobiya waxaa isku haysta reer galbeedka iyo china etoobiya iyo eritrea jabuuti eritrea colaad baa dhex martay dagaalka yeman meel xun buu marayaa saldhig iyo military baa eritrea laga samaysto imaaraadka ka samaystay israa'iil baa ka samaystay marka dadka ay dhegeysanaya qof walba oo aqliga saaxiib u ah wuu garan karaa go-aanada siyaasadeed ee hadda eritrea lagu saboorgaraynaya maxaa ka iman karaa hadday hadda ay mataqaana jabuuti ay arrintaas ay ay joojiso jabuuti shan dekedood bay dhistay dooraala one dooraala two dooraala three jabuuti boqolkiiba siddeetan iyo toddoba alaabta etoobiya usoo degtay jabuuti bay soo martaa hadday jabuuti ay joojiso cunaqabateen ay soo rogto ama ay shuruudda ku adkayso etoobiya etoobiya eritrea iyo jabuuti qaxaa dhex mari doonaa hadday etoobiya siyaasadda arrimaha gudaha ay soo dhex gasho arrimaha soomaaliya ama qabaa'ilada soomaaliyeed ama arrinta somaliland iyo soomaaliya iyo beelaha oo ciidamo etoobiya sidii waagii cabdillaahi allah waxaas ugu fashilmay soomaaliya haddii dadka la qasbo marka waxyaalahaas oo dhan baa jira marka anigu anigu dumaasi ahaan geeska africa kacdoona badan baa ka dhacay dagaalkii tabooba baa ka dhacay dagaalkii waxaa ka dhacay muxuu ahaa albixisada marka meel fudud maaha waa meel fudud maaha meel aada u fudud maaha geeska africa waa tahay n xaalka markaad eegto n ka dhexeeya jabuuti iyo eritrea arrintaa wax saameyna oo imaan karaysa miyaa ku muuqanaysa
way haa eritrea iigad iyo jabuuti iigad baa mataqaana ay ku wada jireen iigad waa ti laga saaray eritrea waxaa lagu ereeyey inay ku xadgudubtay yeman inay ku xadgudubtay suudan inay ku xadgudubtay etoobiya inay ku xadgudubtay jabuuti inay ku xadgudubtay soomaaliya marka hadda iyadoo aan jabuuti askarteeda lasoo sii dayn iyada oo aan arrinta china iyo maraykan meel la saarin iyadoo arrimahan qaliijku isku caynsanayaan iyo qatar meel la saarin marka eritrea iyo iyo jabuuti marka hore ciidamada qatar baa ku jiray hadda ciidamada meesha waa ka baxeen prime minister abiy axmed daacad kama aha arrinta eritrea iyo muxuu ahaa jabuuti wuxuu u xaqlinayaa eritrea maxaa arrintaa lagu caddeyn karaa dan jira arrintaa maxaa caddeyn u ah
waxa caddeyn u ah kooxaysigan siyaasadeed ee hadda la abuurayo abiy axmed in badan buu ah waa nin sarkaal saro intelligencyga ah waa nin siyaasadda arrimaha geeska africa faadoon jiray marka isagu wuxuu u arkaa wasiirka gaashaandhigga hadda canfar buu ka dhigay marka wuxuu doonaya inuu canfar ku kiciyo qoomiyadda soomaalida marka anigu shaksi ahaan waxaan aaminsanahay in wasiirka gaashaandhigu canfar ka dhigay iyo hadda qaabka uu soomaali usoo dhaweysanayo marka wuxuu rabaa inuu marka hore inuu badda cas gaar ahaan inta jabuuti soo xigta ilaa iyo somaliland inuu kacdoon ka dhaliyo inuu mucaarad ku kiciyo somaliland inuu mucaarad jabuuti ku kiciyo inuu mucaarad maamul goboleedada u kiciyo marka istiraatiijiyad dheer baa soo socota mar kasta qatarteeda leedahay dadka soomaaliyeed ilaah baa la jira haddii la goynayo ilaah baa daafici doona saasaan aaminsanahay
waa gartay waxaanu ognahay in jabuuti warkii qoraalka ahaa oo aada aragtay ay soo saartay oo ay uga carotay arrinta khayraadda in eritrea laga qaado oo weliba madaxweyne farmaajo uu asmaro ka sheegay dabayaaqadii bishii julaay ee sanadkani war kaloo jabuuti kasoo baxana lama hayo oo ku aadan in labada dowladood xagga diblomaasiyadda ay isla fahmeen amaba sidii hore xaaladdu ay tahay marka xaaladan maxay kula muuqataa maadaama shirkan saddex geesoodka ah kii hore oo somalo ka dhacayna jabuuti aysan ku jirin midkanna aysan ku jirin marka waxa saddexda dowladood ee gaarka u ah oo dalalka kale ee bariga ay ka maqan yihiin afrika maxay tahay baa la odhan karaa
meeshan wax gaar u ah maaha abiy axmed waa nin istiraatiijiyad siyaasadeed buu leeyahay wuxuu ku xisaabtamayaa saameynta uu ku yeelanayo asmara saameynta uu ku yeelanayo muqdisho afartan sano kadib diyaaradda ethiopia airline maanta muqdishoay timid soomaaliya saameyn ku yeeshuu rabaa marka waxaa la isweydiinaya qoomiyadda soomaaliyeed oo soomaali weyn la oran jiray oo boqolkii sano ugu dambeeyay dagaalo badan soo dhex mareen oo dhibaato badan soo baxday oo qayb ay kenya ka tirsan tahay qayb jabuuti tahay qayb somaliland tahay qaybtii kale federalism iyo balaayo kale iyo ku haystaan abiy axmed mushkiladda soomaaliya ma wuxuu u haystaa inuu hal hogaamiye samayn karo waxaas waa old style waa wixii africa kusoo fashilantay in hogaamiye la sameeyo africa waxay soo gaadhay heer dadku wada hadlaan marka waxa weeye maanta boqolkiiba sideetan ethiopia waxay wax kala soo degtaa meesha la yidhaahdo jabuuti arrintanna waxay ahayd in si degan loo galo maxaa markaa loogu degdegaya cunaqabatayntii cunaqabatayntii ethiopia lobin baa loo galay sacuudigaa u galay imaaraadkaa u galay maraykankaa u galay israa'iil baa u galay hadda eritrea cunaqabatinta waa laga qaaday okay jabuuti ma waxaa lagu colaadinayaa china ayaa dekeno badan kuu dhisay waxaa lagu colaadinayaa tareenka china ayaa dhisay marka haddii china iyo dee maraykan ay isku qabtaan jabuuti iyo geeska africa kolley colaadu way dheeraanaysa waxay noqonaysa sidii koonfurta suudaan ay china iyo maraykan ugu dhex- ugu dhex dagaalameen waa tahay marka annagu eh,
Een, eh, een, eh, warar diblomaasiyadeed oo la helay baa waxay sheegayaan arrinta dagaalkan amaba hardankan in uu suntan yahay een, eh, sidii etoobiya ay ku heli lahayd eh, dekado ay een, ganacsigeeda amaba qaab military ay u isticmaasho arrintaas ma waxaa ku muuqanaya wax saameyna oo etoobi- eh, soomaaliya oo kale ay eh, ku yeelan karayso
etoobiya dekedaha soomaaliya way isticmaali kartaa hadday sida caalamku ay u- u- u wada isticmaalaan qaaradda yurub dagaal baa dhex maray dekadaha waa la wada isticmaalaa tareemada waa la isticmaalaa afrikada galbeed baa dekadaha wada isticmaasha afrikada bari baa dekadaha wada isticmaasha oo wadamo badan baa dekada lahayn afrikada bari waa la socotaa oo uganda aan lahayn oo serbia aan lahayn oo wadamo badan baa jira annaku etoobiya colaadu ma hayno ee waxaan fiirinayna kow in mas- in madaxweynaha sharafta maxamed abdullahi farmaajo uu marka hore fiiriyo qadiyadda somaliland uu fiiriyo qadiyadda jabuuti uu fiiriyo qadiyadda islaamka soomaalida uu fiiriyo qadiyadda soomaalida kenya inuu inuu inuu talada ballaariyo inuu baarlamaanka la hadlo inuu u sheego meesha waxay marayso ilaa bishii toddobaad ee sanadkan ee madaxweynuhu safar buu ku jiraa asmara cadis ababa asmara cadis ababa xaaladda waa la socota imaaraadkii meeshay maraysa qatar xaaladda imaaraadka iyo Sacu- ee sacuudiga iyo qatar marka dadkii dhegeysaysay i fahmeen waxa weeye annagu waxaan nahay dad si kamista annagu waxaan nahay dad soddon sano dagaal daabasha annagu waxaan nahay dad aan ciidan lahayn annagu waxaan nahay dad hadda maalintada ugu dambeysay qaraxay ka dhacayaan ee, daacish naloo keenay oo annagu aan la aqoon ee, al-shabaab naloo keenay na- ma naqaano ee, cia saldhigyo badan ay ka samaysatay beledoobiya ee, diyaaradaha cia du ay dadkii ka qabanayaan ee, wadankii hay-ado badan lagu beeray dadkii la daba xogay ciidamadii amisom mashruuc naga dhigteen marka haddee siya- madaxweyne farmaajo ma waxaas oo dhan buu kursigiisa ku bedelanayaa se kursigiisa wuxuu ku bedelanayaa inuu dadka soomaaliyeed ay sahaya inuu waddo toosan ku maro marka xa- xaaladda meesha taa wax weeye soomaaliya waa basiin ololaya marka basiin ololaya waxaa lagu damin karaa uun iyada oo loo helo cilmi lagu damiyo ee haddii basiinka lagu sii shubo way sii ololeysaa marka waxa weeye marna jabuuti kama yeelayso in xuquuqdeeda la- mataqaana lagu dulmiyo somaliland ma yeelayso mataqaana qadiyadeeda u dagaalantay in mataqaana la xaqiro ee, ma- islaamulada soomaalida ee ee, muxuu ahaa ma yeelayaan in mataqaana dush looga keeno ee, siyaasad uu abiy axmed uu wato ee, federaalka soomaaliya iyo dadkii heshiiyey ma doonayaan in mataqaana uu hal qof hogaankii qaato uu burbuliyo marka arrintan saddexda hogaamiye ee hadda shiraya waxay sii abuurayaan un qalaasa siyaasadeed baan aaminsanahay
weliba dareere ee qorshii ka ciidan dhasowka ciidamo badeed ee soomaaliya tan iyonay intii ee, wasiirkii gaashaandhigga taliyaha ciidamada badda iyonay saraakiil kale ee turkish ah iyo hadeera magaalada muqdisho iyo weliba yeetata qorshidaas la bilaabay iyootaas deeganta hatan weliba xildhibaan hore ee ca- doctor cabdicasiis sheekh yuusuf ibraahim owse waraysi biyay use welwel badan ku muujiyaya dhismaga ciidamada badda tan iyada ka toosa sixilla etoobiya iyona somalilan iyada wada qorshi saasoo kale weliba use ku hadalay arrimo kale la xiriira xaalada ciidameed iyona saasoo kaleeta kan geeska afrika
hadda waxa weeye eh, hawl maalmeedka madaxweynaha ama madaxda ayay ka mid tahay inay safraan inay la kulmaan madaxda kale iyo hawlo fara badan oo maaragtay ku tacalluqa socodka marka uma arko anugu waa cabshi anaa kama qabo waxaa laga yaabaa inay wax soo siyaadiso kulankaa ay kulmayaan madaxda dariska gaar ahaan Etoobiya iyo Eritreya oo haatan aan aad isugu wanaagsannahay haatan ka horna sida runta ah wax aada u fara badan oo dhib ah aan ka tabanaynay oo aan lahayn Eritreya waxay caawisaa hagjirka soomaaliya dhibaatada ku wada etoobiyana faragelin baan kaga caban jiray marka hadda haddii madaxdii darisku ay is-afgartaan iyo madaxweynaha iyo madaxda kaloo soomaaliyeed waa mabda' wanaagsan oo aada u wanaagsan oo ku dhigan horumarinta amabase horumarinta la horumarayo oo dalalku ay nabad yihiin ee ayaan ahayn dalal dagaalsan oo isdilaya oo dhuldaadinhaya oo shacabkoodii iyo waxoodiiba ay si isku yihiin
waa gartay dabcan waxaa aad loo hadalhayay bilihii lasoo dhaafay arinta xukuumadda etoobiya ay shaacisay oo ah samaysashada ciidamo badeed oo dalkeeda ah arrintaa bal ka waran iyada wax saameyna oo dhinacayna soomaaliya amaba wadamada kale ee bariga africa
xaqiiqadu waxay tahay saan kuu sheegayba in dariska nabad la yahay oo horumar barnaamij ah la wada leeyahay sida ganacsi iyo deganaansho siyaasadeed intaba waa wax aada u wanaagsan aniguse welwel waxaan ka qabaa xaqiiqi ah ciidanka badda oo etoobiya oo ciidanka aad u weyn ah badna ma laha etoobiya marka waxay samaynaysaa ciidan ciidanka badda ah oo aada uga tayo sarreeya ciidamada kale oo rijinka sida soomaaliya iyo jabuuti marka marka la eego ciidankaa welwel baan anugu ka qabaa maxaa yeelay xaqadu waxay tahay mustaqbal weyn waxaa laga hadlayaa madaxdan haatan joogtaa rubamaa inayn sii joogin waktigoodu inuu ama dhammaado amaba uu dhammaado yaa laga yaabaa dan ciidanka badda oo dhismahaya oo degaya dekedaha yaga iyo baddeenna aad iyo aad baan uga welwelsanahay marka mustaqbali bad oo waxaan isleeyahay walwalka aad qabtaa marka waa walwal ceenkee ah walwalkaan qabaa waxa weeye in dalkeena oo shan iyo toban milyan meelahaas lagu sheego baabulationkiisa ay si xoog ah oo siyaasadu ku jirto inay u qaadato dalkeena etoobiya oo boqol milyan ah ama ciidan ahaan ama shacab ahaanba sida haatan hawshu ku socota lawaayada hadday tagaan xeebaha ama dekadaha soomaaliya si ay uga laabtaan oo waddankoodii u tagaan oo loo ahaado laba dawladood oo daris ah anigu u arki maayo inay si sahlan oo danu noogu jirto ayaa ciidanka badda oo etoobiya oo u gudbaaya xeebaheena iyo badeena iyo dekedeena waxaan u arkayaa anigu walwal weynna ka muujinaya in uu do occupation forces oo dalkeenna qabsada oo u jooga xoog oo aan hadhowto amar iyo wax kale midnana aan maaragtay qaadanayn oo ku baxsanayn waxaad arkaysaa amisom oo la yaqaano mandatekeeda inaanay mandatekeedii amisom ayan ku soconin ee maskaxdooda ay ka socdaan ee dadkii laynayaan maatadii inay laynayaan baxayaan waxay doonaan inay ku kacayaan meeshay doonaan inay tegayaan marka bal waxaad ka dhigtaa etoobiya ciidankeeda aada u xooga badan oo badda aadna naga dhexeeya inay gacanta ku dhigto eedaheenna iyo badheenna waa waxaabay yaraatee aan la aqbali karin aniguna welwel aan macquul ahayn baan ka muuji waa tahay intaa markaan idhaaho xagga cilaaqaadka iyo horumarka dexgalka deganaanshaha siyaasadeed ganacsiga waxaa anigu majiri wax wanaagsan ayaan u haystaa inay yihiin oo dawladda haddii ay deriska intaa la yeelato wax wanaagsan baan u haystaa laakiin nuqdadaas ama pointiga haatan anigu aan ka dhawaajiyey walwal weyn oo xaqiiqa ah ayaa ka jira
waa tahay marka een, dabcan een, wasiirka gaashaandhigga oo eh, turkiga oo khamiistii magaaladan muqdisho yimid waxa uu sheegay in ciidamada badda eh, dhisitaankooda iyo qalabeyntooduba ay dowladda federaalka ka taageeri doonaan Een, imaaraadka waxaa la leeyahay somalilan bay eh, ciidamo badeed la diyaarinayaan etoobiya waa tanaa leh ciidamo badeed baa dhisanaynaa dagaalkaas ma kula muuqdaa dagaal eh, amaba hardan lagu jiro een, eh, gacan ku dhigidda xeebaha amaba xeebta dheer ee soomaaliya
waxa weeye waxaan islahayn tababarka ciidan oo turkiga ay soomaaliya siiso ama mid badda ha ahaado ama mid beriga ha ahaadee iyo tababarada kale oo etoobiya iyo jabuuti iyo ah, kenya iyo ka yimaada isma laha Mhm.
aada iyo aad buu u kala duwan yahay midka turkiga waa midka gaftiran macnana u samaynaya dadka Mhm.
laakiin kuwa kale Mhm.
waa mid abuurayada deganaansho la-aan iyo dhibaato intaas oo ciidana ayaa haatan ka hor etoobiya lagu soo tababaray oo soomaali ah oo afka etoobiya ku hadlaya Mhm.
ayaga iyo hubkeeduuba Mhm.
waxay galeen shacabka iyo al-shabaab Mhm.
waxaasi marka wax macno keenaya maaha waxaa kaleetoo jira rijinka Mhm.
tartan xoog waa ka jira Mhm.
waayo etoobiya ay u samaysanaysaa ciidan badeed boqolaal kun oo ciidanka badda ah iyo xeebaha Mhm.
maxay u samaysanaysaa iyo xeebo midnana ma lehe Mhm.
meeshay ku socoto waa la ogyahay Mhm.
marka mana noqonayso arrintu istiraatiijikali laba sano iyo saddex sano Mhm.
oo madaxda hadda joogta ay soomaaliya joogayaan Mhm.
isbeddel baa dhici kara Mhm.
waxaa dhici kara in la istaniino deris baa nahay taariikhda iyaduna aada iyo aad bay eh, u jirtaa iyadoo taariikh dhiig la daadinayo iyo is-afgarawaa Mhm.
is-afgaradka hadda ka jira Mhm.
waa wanaagsanyahay waana soo dhawaynayaa laakiin suurtagal weeye inay dib u laabato halkeedii ku laabato Mhm.
sidaa daraaddeed waxa weeye eh, dabacsanaanta magaceeda la yidhaaho ah, ganacsi baa la furayaayo waddooyin baa la bixinayaayo isdhexgalka bulshada anta waxaa iga daran ciidan ciidankayga ka xoog badan salka inuu ii fadhiisto oo dekedahayga iyo xeebahayga iyo baddayda fadhiisto hadhowna aanu jirin duqa aan kula hadlo aan idhaaho xagga iiga duru waa tahay marka aad iga daran Mhm.
ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna Mhm.
waxaa weeye waa inay ku baraarugtaa oo Waa waa sab- inay aragtaa Mhm.
ayada Mhm.
marba haddii ciidan meel qabsado Mhm.
saali maayo dadka xoogiya waa tahay doctor cabdicasiis marka eh, maxay kula tahay inay eh, la gudboon tahay eh, madaxweynaha eh, qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo amaba madaxda kale ee fila soomaaliya oo ku aadan arrintani eh, dabcan een, eh, badaha soomaaliya
ayaga keliya ma ahane dalku waa dalka yagii waana la leenahay Mhm.
waxa nala guduboono waxa weeye Mhm.
in aan si aad ah uga fiirsano Mhm.
ciidana aduu quwad badan oo ciidanka badda ah oo quwad warkii aan leeyahay xagga hubkiisa iyo farihiisa iyo tababarkiisa weeye waxaan rigeergaraynayaa oo etoobiya ay leedahay in uusan noo dhaafin degaamadeeda badda iyo xeebaha iyo dekedaha ah si kasta oo haatan loo sameeyo nidaam iyo qaanuun haddana ma soconayo marka occupation forces ama quwadna haysata inayan halkaa ka dhalan ayaan ka digayaa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waxyaalahaan maqmaqlaayo hadda oo ku saabsan heshiisyada iyo waxyaalaha inkaasa limitation ama hoosaa loo dhigo oo sida hadda lagu wado si aan ahayn ha loola isticmaalo annagu ma ahin eritreya oo kale eritreya waa dal ciidan u diyaarsan yahay ciidan badeed iyo ciidan kaleba annaga waxba oo nooma diyaarsana lagama qaadi karo eritreya xebaheeda iyo badaheeda laakiin annaga waa franchise ama waa wax aad u jilicsan ama waa waxaan jirinba sidaa daraaddeed howlaha iyaga ah ha laga fiirsado yaanan laga dhigin mid awaamir keliya villa soomaaliya laga bixiyey hawsha yaan laga dhigin waxbaan ku leenahay waxbaan ku leenahay markaan ku leenahay ummadda soomaaliyeed baana siyaasiyiintaana aqoon-yahankii baana talada waxbaan ku leenahay
maamulka degmada shibis iyo naykan gobolka banaadir yalka eeday inyo burburyan xaruntii caafimaadka ee laka daawayay dad ku badan shan boqolo qofood aana soo yo gaban xanuunada tibeti iyo h i v-ga doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo agaasimaaga daaweynta qalabka iyo na xarunta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya yahay kormogasaytusiin xaqiijiyo islamarkaasna sheegay in markii lobroberi keliyo arigan ku horna laan ka wargelin
xarunta caafimaadka oo lagu daaweyn jiray dadka lagu daweeyo dadka qaba cudurka qaaxada iyo iyo sidoo kale la nool h i v aids ee ka qaadsaawida loo yaqaan a r c-ga ayaa maamulka degmada wuxuu xiray maalinka khamiistii albaabka wuxuu sidoo kale ka darabir jiriyey uu derbigi uu ka dudumiyey maxaa la yidhahdaye xaruntii iyadoo aan wasaaradda caafimaadka iyo dadkii horwadaanada caafimaadka eleen ee degmada qabeen ciidamada la geeyey xarunta waa xarun lagu daaweeyey bukaan dhibana ah waxayna furnayd la shaqaynaysa toban sano welibana bukaanka tiibiga waxay wax ka qaadinayan labaiyo toban sano oo labada kun iyo lixdii ayaa la bilaabay labada kun iyo sideedkiina maxaa la dhahaye waxaa bilaawday in bukaanka h i v ga qaba la sameeyo xarunta tibta waxaa loo dayac jiray labada kun afar iyo tobankii waa dhul dowladeed wasaaradda caafimaadka ayaa n c h ku dhisan xarunta iskale qayb yar oo ay ka dhisan tahay xaruntana waa dhul dowladeed wasaarad kale ayaa iskale waxay wasaaradda xanaanada xoolaha inay tahay jeclaha laakiin waa waa dhul dan guud ah oo ay dowladkiisan ka horreysa garatay in loo dhiso bukaanka qaba cudurada faafa laguna kontaroolo xarunta waxaa yaala mashiino aada u weyn u waaweyn oo lagu baaro jiri in expertmasi la yidhaahdo oo baaro xaakada cudurka tiisiida nooca qaaxada ay tahay iyo rifasideeda iyo noocaasa sidoo kale waxaa yaala mashiinka lagu kalkulay jiray ama lagu xisaabiyo heerka difaaca difaacooda uu marayo bukaanka qaata h i v-ga si loola jaangooyo daawada ay qaadanayaan oo daawo soo celinaysa ama baxnaaninaysa difaacooda jirka ay tahay sidoo kale yaraynaysa heerka jirka cudurka halisa ku jirto bukaanka xarunta way imaadaan waxaa looga siiyaa afka daawada kliiniga afkaa loo geliyaa gaar ahaan bukaanka cudurka qaaxada qaba tiijeeda si loo hubiyo inay daawada qaateen oo aysan daawada dhaafin ama muusgaraynin ayadoo aada loo ogyahay in tacaafinta cudurka tiijeeda wadankeena uu ku badan yahay daaweyntiisana ay aada u culus tahay marka xarunta xaruntaas muhiim u ah bay ahayd aad daawo ka qaato oo lagu daryeelaa bukaano ka gaaraya shan boqol laba boqol iyo sagaashan iyo dhowr waa waa t v laba boqol oo kale h i v ayay qabaan waxaa ku midin xarun lagu xanaaneeyo oo inta iyo dhallaanka oo oo iyadana lagu daaweeyo oo sidoo kale nafaqa midka nafaqada garan iyo wax noocaasa marka wuxuu ahaa david maadaama cudur cudurada t v da inta i v-ga la faquuqo waxay dowladda ka shaqaynaysa in integration lagu sameeyo oo la dhexgeliyo adeegyada caafimaadka oo aan dowr dooriyaha loo istaajinin si bukaanka xaqooda ay u helaan oo loo loona yareeyo heerka faquuqidda maadaama ay cudurada cuduro la daweyn karo lalana tacaali karo masiir xumo maanta iyo shalay dukaankii ma aysan qaadanin wax daawo ah maadaama awood ciidan loo adeegsaday xarunta lama burburiyey annagana uma aynan diyaargaroobin xarun kale maanta waxaan ka fakerayna meelo fahmi iyo wax laga dhigto maadaama haddase ahaatee qalabkii iyo daawadii waxay nooga xayiriyiin xaruntii marka ciidan ayaana maxaa lahay
waayahay laakiin sababta loo burburiyey ma maxaa laydinkugu sheegay
macluumaad badan kama hayno waxaan jeclaan lahayn in su-aasha la weydiiyo maamulka gobolka banaadir gaar ahaan maamulka degmada annaga waxaan qornay warqado rasmi ah oo aan u qornay duqa magaalada gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale aan siinay dowladda heerarkeeda kale aan ugu sheegayna arrintan iyo culeyskeetaan welina jawaab kama hayno marka wax rasmi ah oo hadda xarunta lagu maagay oo lagu dumeeyey ma garan karno annaga dadkiina bukaankiina waa kontarooligeena shalaytooda iyo maantooda meeshay ku banaan baxeen maadaama ayagu ay dareyseen xanuunka iyo halista ay leedahay daawada oo oo la midgareeyey waa kaasa Wa- wa- wa- waa tahay marka amarkan eh, yaa si gaara u bixiyey in la burburiyo xaruntana
waxaan isleenahay waa maamulka gobolka iyo degmada kulley wax warqad ah oo period notification ahna ma aynan helin oona lagu sheegaya in la dumiyey in la duminayo in meel kale laga dhigayo lagama wada hadin lagama wada xaajoonin laisma weydiinin bukaankan haddii la geenaa iyo xaaladooda laisma weydiin agabka iyo qalabka meesha yaala iyo daawada oo hanti qaran ah oo hanti qaali ah xagee ku dambayn doontaa marka go-aan iyo lateral ah go-aan keli ah oo oo qayb ka mid ah hay-adaha dowladda ay gaareen waayo sidaa isleenahay laakiin annaga ca- waxa aada hadda inoo dhibaya waa xaaladda dayacnaan ee bukaanka soo waajahday oo awdita dowlad adag naga saaran tahay iyo sidoo kale xanuunka aan dareemayno oo bukaankaa lagula kacayo xaqoodii daawada la waayey sidoo kalena ay- ay- ay maanta halis ugu yihiin ay u nugul yihiin in lagu faquuqo ama lagu tasawuro cudurkoodii oo ah cudurka waa wax ilaahay keenay mas-uuliyiintana waxaa loo haayo waxaa waaye dadka caafimaadka qaba iyo dadka jiran si siman gaar ahaan dadkan waxaa si mas-uuliyad iyo naxdin iyo u dhimayn ee inay loo qaatay ay tahay dadka xanuunsan oo daryeel gooni ah rabo Ee, marka arrintaas walaac xoog leh ayay nimaanka runtii waana waana waana
guud ahaanba saaxiib yaal weliba intaa ka gebagabeeyeen ee barnaamijka kulanka idaacadda warta magaalada baydhabo inteeda un kulmaano ku kalimade saasiyana imaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weliba siin ku tabaaneta hukumada kaalimooyinka heesa